dagaalkan saake ka dhacay deegaanka defo ayaa geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la ogyahay geeridu waa koob iyo toban dhaawacuna waa tiro intaa ka badan nabadoon maxamed cabdi gacme oo v o a la hadlay ayaa tilmaamay in nasiib darro ay tahay in dagaallo ay weli ka jiraan deegaano hoos yimaada magaalada baladweyne waxaan leeyahay dagaalkaasu wax badanoo soo noqnoqday saakaa ugu dambaysay dhaawac badan iyo dhimashona waa jirtaa dhaawacasay u kala darnaayn waa la keenay kii fududayna waxuu yaallaa isbitaalka guud kii darnaayna waxaa loo qaaday xamar ayadoo labada dhinacba la keenay dhaawacii marka waxaan leenahay saan bahaya boqoru leenahay waxgaradka reer hiiraan ha la iskugu yimaado gogol nabadeed gacanka hadalka ha la deeyo dowladdan waxaan ka codsanaynaa inay dagaalka soo faragelido xilliga xabaddan waa dhammaatay waxaan marka codsanaynaa in xabaddaas la joojiyo xabaddanba aysan gobolka ka dhicin hiiraan taliyaha ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah amisom korneel cismaan dubad ayaa sheegay in amisom ay dhowr jeer isku dayday in qaab nabadeed looga hortago colaadda laakiin lala fahmi waayo dadaalkooda waa fariin runtii loo baahan yaha inaan walaahala u gudbinno meeshaasoo dhiig ka dhicin ay dhibaata ka dhicin wixii dadaalaan ku bixinnay intaasoo jeeraan tagnay intaasoo fadhi baan ma ogsoon tahay yaan qabannay siyaasiyiin baa timid oon u baaqnay oo intaas wada hadallo yacni waxa weye dadaal ballaadhan baan yaan meeshaa ka geysanay ciidamaa muddo dhex fadhiyey oon halkaa geynay nasiib darase waxa weeye soomaali uma socoto wada wadda maogsoon tahay toosan waa kaa maanta ad arkaysa wax dhiig meeshii ku qubanaya gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka hiiraan maxamed ibraahim cabdulaahi ayaa ka codsaday dowladda dhexe in ay soo farageliso colaadan dib uga soo cusboonaatay deegaano hoos yimaada magaalada baladweyne dowladda soomaaliya nimankaan gacan naga soo gaarsiiso dagaalkan waa dagaal ahliya oo wakhti badanna soo laalaabtay muddo badanay soo noqotay dagaaladan maamulkii naga horreeyey dhibkan u haystay annaga hadda waa kana nagu bilowday waxaan doonaynaa nimanka in la dhex galo oo si dhiibli loo waraysto xaqiiqda meesha taallo mar walbaba dagaalkan soo celcelinayso waana jecelnahay inay dowladda soomaaliya nagala soo qayb gasho odayaasha labada dhinac xali ilaa habeen hore ilaa habeenkii ka horreeyey intaaba waxaan ku wada ballansaneen inaan shir weyn oo iskugu imaano nin kastaba oo ku tabanaya waxa ka maqan oo iskugu wada keena meeshan amisom iyo dowladda qayb ka socota iyo odayaasha labada dhinac inaan meeshaas ku wada hadalno falilahi alxamdu nooma suurta gelin annagii amisom dowladda dadkii ka socda bisaa iskugu yimaada labadii dhinacba shirka kama aysan soo qaybgelin dhibaatooyinka jirana waa taleefonna iska wacna xiriiro badan waxaan samayno waa ishaleeli weyna waxaan filaynaa inaan haddana dib iskugu soo laabano mana ka quusan doonna inaan shirkaas sii wadno insha cid aan dusha ka saari karno haba yaraatee ma jirto laakiin siyaasado way jiraan siyaasadahaasna waxaan dareynayna insha allahu tacaala inaan ka daba tagno oo waxaasoo dhan baarno haddoo alla yidhahdana aan soo gebgeyno hoshaas xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn